الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله waxaa sii wadanaynaa kitaabkii ama risaaladii ahayd caqiidaة الraaziyeyn oo imaam abu zurca oo abu xaatim ay uga cadeeyeen ibnu abi xaatim caqiidadii ay kala kulmeen culimadii muslimiinta ee ku dhaqnayd dhalalkii ugu caansanaa ama magaalooyinkii ugu waaweynaa magaalooyinka muslimiinta sida maka iyo madiina ciraaq masar shaam yeman in uuna ahaa madhabkoodu iyo waxay caqiideysnaayeen usuusha diintu in imaanku uu yahay qowlan wa camal oraah iyo dhaqan imaamku uu yahay qowlan wa camal yaziid wa yanqus uu imaamku uu zaa-ido uuna naaquso qur-aanku inuu yahay ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa oo aanu qur-aanku ahayn wax la abuuray in la rumeeyo qadarka midkiisa khayrka iyo midkiisa dhibka kulligii inuu ilaahay ka ahaaday oo ilaahay wax walba qadaray oo qorsheeyey oo jaangooyey ummaddan muslimiinta nebiga sala allahu calay wasalam kadib in abubakar ugu fadli badan yahay kadibna cumar ku xigo kadibna cuhmaan kadibna cali ayna yihiin afartaasi yani abubakr sadiiq iyo cumar bin khadaab iyo cuhmaan bin cafaan iyo cali bin abi aalib khulafaa uraashiduun ay yihiin madaxdii nebiga sala allahu aleyh waaalih wasalam ka dambeyday ee hanuunsanaa waxna hanuuninayay kadibna inta ka hartay tobanka jannada loogu bishaareeyey inay ahlu sunnuhu uga markhaati kacayaan dadkaas ahlu janno inay yihiin dhammaanna saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam tobankaas iyo inta kasoo hartaba ay ahlu sunnuhu u naxariis weydiinayaan ilaahay isla markaana ay ka aamusayaan wixii saxaabada dhexdooda dhacay sidoo kale ahlu sunnuhu inay rumaysan yihiin ilaahay subxaana watacaala inuu carshigiisa ka sareeyo baa-inu min khalqihi ilaahay subxaana watacaala oo makhluuqaadkiisa uu ka baxsan yahay caza wajal sida uu ilaahay isku tilmaamay nebigiisuna sala allahu aleyh wasalam uu ku tilmaamay iyadoon la oranayn kayfa yani habkee ama qaabkee ilaahay uga sara mara carshiga ee la rumaynayo marba aduu ilaahay ka waramay rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam ka waramay in ilaahay wax walba uu ku koobay cilmi allah subxaanahu watacaala isagu carshiga oo makhluuqaadkiisa ugu sareeya kasii sareeyaa laakiin xagga cilmiga wax walba ilaahay cilmigiisu waa gaaray ilaahay laysa ka mithli shay-un wahuwa samiicu lbasiir wax ilaahay lamida male oo u dhigma oo u qalma oo u eg haba yaraatee ma jiraan waana alla maqal badan alla arag badan wax walba arka wax walba maqla sheekh wuxuu ka warrama ilaahay aakhiro in la arki doono ahlu junnuhuna ay ilaahay indhahooda ku arkayaan ilaahay hadalkiisa ay maqlayaan siduu ilaahay u doono iyo markuu ilaahay doono in jannaday naartu ay yihiin wax jira oo xaqa oo abuuran haddaba jiraba weligood ee allahoodna aan dhammaanayn jannadu inay tahay abaalgudka uu ilaahay ku abaalmarinayo owliyadiisa owliyada ilaahay waa qofka ilaahay ka cabsada rumeeyana alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun owliyadu maaha dadka dharqaa gaara gashada ama dhalasho gooniya leh ama da- gooniya gaara maya awliyadu waa alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun qofkii ilaahay rumeeya xaqa rumeeya ilaahayna ka cabsado xaqaas ku dhowrsada kaas weli ilaahay w taana dadku uma sinna oo ilaahay waa loo kala addeeci og yahay waana loo kala rumayn badan yahay hadda sidaa daraaddeed wilaayada ilaahay isku si looma helo marka ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin owliyada ilaahay in ilaahay subxaana wa tacaala jannada amaalmarin uga dhigaayo naartuna ay tahay ciqaab u tahay dadka ilaahay ku caasiya marka laga reebo ciddii ilaahay uu u naxariisto sidoo kale sheekhu wuxuu ka waramay siraadku xaq inuu yahay buundada la dul maraayo buundada jahanamo dusheeda saaran ay tahay inay dadku gudbaan say u badbaadaan inay xaq tahay saas oo kale miisaanka inuu leeyahay laba kirfadood oo acmaasha midda wanaagsan iyo midda xuma lagu cabiro sidoo kale ahlu sunnuhu waxay rumaysan yihin nebigu sala allahu caleyh waaalih wasalam inuu leeyahay xawd ama dar ummaddiisu ay kacabaydo oo nebiga lagu maamuuso lagu sharfay xaqna uu yahay halkaasaan kusoo istaagna washafaacatu xaqun ayaan ka bilaabaynaa insha allah bismi llah ma leela socdaa washafaacatu xaqun labadaba xawdka in la qiro nebigu calayh salaam wixii darho u sugnaaday ee nusuusta kusoo aroogtay inaa acdaynaaka alkowthar in la rumeeyo way xawdka nebiga calayh slat salaam ayib washafaacatu mualifku xaqun wa ana annaasa min ahli tawxiidi yakhrujuuna min annaari bishafaacati xaqun wacadaabu lqabri xaqun wamunkaru wanakiirun xaqun wاlkiraamu اlkaatibuuna xaqun wاlbachu min bacdi اlmowti xaqun saasuu yihi mualifku wأhlu اlkabaa'iri fi mashiiئati اllahi caza wajal laa nukafiru axad laa nukafiru ahla اlqiblati bidunuubihim wanakilu saraa'irahum ilى اllahi caza wajal wanuqiimu farda اljihaadi wاlxaji maca imati اlmuslimiina fi kuli dahri wazamaan walaa nara alkhuruuja cala ala'ima wala alqitaala fi lfitna wanasmacu wanutiicu liman wallahu allahu amrana walaa nanzicu yada min taaca وأن الجهاad maad منذ bacث الlah نaبyh slى الlه عليه وsلم إlى قyam الsاacة mعa أuli الأمr min أئmaة المسلimiin la yبطilhu شhayء والxaج kaذlik وdfع الصدقاaت min الsawائm إlى uli الأمr min أئmaة المسلimiin ونتبc السuنة والجamاعة ونجتنب الshذوذ والفرقة والkhilaaفة والناas مؤminuuna في أحكاm ومawاariثiهm وla يdrى ma hm عind الlah fman qaala inahu muؤminu xaqa fahuwa mubtadic wman qaala huwa muؤminu cinda allah fahuwa min alkaadibiin wman qaala inii muؤminu biاllah fahuwa musiibu wاlmurji'aةu mubtadicaة dulaal wاlqadariyaةu dulaal waana aljahmiyaةa kufaar waama araafida rafaduu اlislaam wاlkhawaariجu muraaq wman zacma ana اlqur'ana makhluuq fahuwa kafiru biاllahi اlcadiimi kufra yanqulu can اlmilla wman shaka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kafir وسمعtu أbي yqul وcalaamaة أhli الbdع الwaqicaة fi أhli الأhر qaala abu xatim وcalaamaة الزanاadiqة tasmiyatهm أhla الsunaةi xashawiya yuriiduuna إbطاal الآثاar وcalaamaة الجahmiyaةi tasmiyatهm أhla الsunaةi mushabiha وcalaamaة الqadariyaةi tasmiyatهm أhla الsunaةi mujbira وcalaamaة الmurjiئaةi tasmiyatهm أhla الsunaةi mukhaalifaة وnqصaaniya وcalaamaة الraafidةi tasmiyatهm أhla sunaةi naasiba ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها سائر المسلمين صلى الله على نبيه وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بسم الله إن شاء الله أنت المفروض ما يكرنا هالمرة سيدي اللهم علينا وكبرين طيب سائل كان هل جملة ذو كمية سان شاء الله شيخني علماء كتبنا كقرآن طيب مؤلف وحي رحمه الله والشفاعة إرجينت حق حق واي شفاعة وحق iyo wa ana naasan in dad oo min ahli tawxiidi tawxiidka dadkiisa dad ahlu tawxiida yakhrujuuna ay ka baxayaan min annaari naarta ay ka baxayaan bishafaacati bisababi shafaacati shafaacada sababteeda ay kaga baxayaan xaqun waa xaq waa dhab ahlu sunnuhu masaladaas ay aaminsan yihin inay jiraan inay jirto shafaaco oo addoommada wan wanaagsan sida nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam malaa'igta nebiyada kale saalixiinta inay aakhiro shafeecayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uwa ergeynayaan addoommada ahlu sunnuhu waa aaminsan yihiin shafaacada ugu weyn ashafaacatu alcudmaana waa midda nebiga u sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo konton kun oo sano dadku markay taagnaadaan kadib markay qubuurihii ka soo baxeen ayay leeyihiin qoraxdii ay madaxa u saaran tahay qof walbaa uu dhididay hadba dembigiisa intuu leekaa bay leeyihiin ilaahay cid nooga shafeecda aan raadin nebiyada ilaahay bay xasuusteen nebiyullaahi aadam baa la aadi nebiyullaahi aadam waa gefow leeyahay geed layga xarimaan cunay nebiyullaahi waxaad aadaan ibraahim nebiyullaahi nuux nebiyullaahi nuux isaguna wuxuu leeyay bari ducadii aan lahaa aa hormarsaday ilaahay qoomkaygu halaayay nebiyullaahi waxaad aadaan ibraahim nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam isaguna waa ka cudur daaran nebiyullaahi muuse aada nebiyullaahi muuse sidaas oo kale naf aan la amrin inuu dilo inuu dilo ku cudur daaran nebiyullaahi waxaad aadayn buu leeyay ciise calayhi salaam nebiyullaahi ciise cudurdaara bixi maayo isagu oo waxeblaan sameeye oran maaye wuxuu leeyahay nebiyullaahi moxamed aadam nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh waaalih wasalam ayaa odhanaya ana laha anaa iskale tan casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda ilaah baa hore uu ballan qaaday rasuulku sujuud bou la dhici ilaahay u sujuudi waxaanu hore ilaahay ugu ammaanin baa ilaahay bari oo alla ku ammaani markaabaa ilaahay leeyahay maxamedow madaxaaga koryeel irfac ra'sak wasal tucta weydiiso waa lagu siin washfac tushafac ergey ergadaada waa la aqbali markaabuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam alla weydiisa in dadkii lakala xukumo markaasaa lakala xukumi shafaacada taasaa u weyn shafaaco kalou nebigu leeyahay jirta calayhi sala salaam oo kamid a waxaa ka mid a dadka ahlu jannaha jannada looma furo ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimaado ee malaa'igta jannadu ay yidhaahdaan waxaa nala amray cidaan adiga hayn anaan ka furin markaasu nebi sal slam galo jannada baa ahla jannuhuna ay gelayaan ummadiisaana ugu horeyda dadka jannada gala naxnu alaakhiruuna awaluun bu nebi sal slam ummadaha annagaa u dambeyna innagaas aakhira u horeyn waa shafaaca marka ayib nabiga sala allahu alayh waali wasalam shafaacadiisa waxaa ka mid a adeerkiisa abu aalib oo gaal ahaa inuu u shafeecay oo ilaahay naarta ka khafiifiyey abu aalib gaalka keliya ee loo shafeecayo weeyaan ha yeeshee janno geli maayo bal naarta ka bixi maayo iyadaase loo khafiifina hase haate wuxuu isu haystaa wax ka cadaab badan inaanay jirin laba dhuxuloodaa ra-iisul magariirtada lugta loo saari oo ku istaagi maskaxdaa burinaysa qiiq uu ka kaca nacuudu billaah ahlu naarka isaga ugu cadaabaya saasay taana shafaacada rasuulku helay calayhi salaatu wasalaam shafaacada waxaa ka mid ah dad naarta geli lahaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu shafeecada addoommadiisa u aqbalo waxaa ka mid a dad galay in shafeecada dadka wan wanaagsan sida nebiga calayh salaam looga soo saaro waana meesha masaa'il sheekh ka hadlay wa ana naasan min ahli tawxiidi yakhrujuun min annaari bishafaacati xaqun dad ahlu tawxiidka inay shafaacada sababteeda naarta uga soo baxayaan xaq waayo waa qof muslima laakiin dembigiisii iyo xumidiisii dembigiisaa batay allana uma dhaafin dembigii waa lagu qaaday naarta u galay ku waari maayee ilaahay subxaana wa tacala waa ka soo saaray shafaacada sida nebiga sala allahu alay waali wasalam shafaacada malaa'igta shafaacada saalixiinta kale ama shafaaca la-aan buu ilaahay ka soo saaro subxaana marka shafaacadaas waa nooc ka mid a shafaacada rasuulku waa leeyi shafaacooyinka waxaa ka mid ah dadaan jannada mutaysan oo jannada la geliyo waxaa ka mid ah dad jannada galay darajadooda in la kor yeelo waa qayb badanta shafaacada ahlu sunna marka waa aaminsany maxay adiladaa ku cad nimanka la khawaarijta iyo muctasiladu waxay leyiin maya qof naar gala kama baxo shafaacana ma jirto qof naar gala kama baxo saasay leeyihiin marka dhinacaasay aadeen oo dadkii shafaacadu u sugnaatay ayay khawaarijtu diideen inay shafaaco leeyihiin khawaarij baa diiday waxaa ogaataan walaalayaal khawaarij isku caqiida maaha ogaada laba shayba waa khawaarijta hal sifana waa ka siman yihiin inta badanna sifo kalena waa aaminsan yihiin sifaday ka siman yihin waa maxay inay ku baxaan muslimiinta muslimiinta inay ku baxaan oy la dagaalaan jazaaka allahu khayra madaxdooda waa ka siman yihin waa ka siman yihin iyo dadka muslimiinta ay la dagaalaan intooda badanna dembigay wax ku gaalaysiiyaan dembigu ama ha noqdo dembi kastoo weyn ama mid gaara ha noqdo dunuubta waaweyn qaar ka mid a ha noqdo marka qasab maaha siduu qofku khawaarij uga mid noqdo oo loogu xukumo inuu caqiidada khawaarijta dhan uu aamino qasab maaha qofku masaa'ilka khawaarijtu hadduu mid kamid a caqiideysto khawaarijnimuu gela waxaa daliilu ah fi saxiix bukhaari athar ku yaal caaisha radi allahu tacala canha waa gabarh mucaado la yiraha waxay ku tiri maa baalunaa naqdi asiyaam walaa naqdi salaa caaisho haween haddaan nahay maxaan u qalaynaa bay tiri soonka oo anaan salaada u qalayn haweenka markay caadaw ku dhacdo miyay tukadaan ma tukadaan ma soomaan ma soomaan maxaa laga rabaa lakiin inay qaleeyaan soonkii gabadhaan waxay tidhi maxaan u qalaynaynaa maxaa sabab u ah inaan qalayno soonkii un salaada anaa u qalaynayn arrintaana waxaa aaminsanaa khawaarijta oo waxay dhihi jireen haweentu waa inay qalaydo salaadii soo qalaystay soonka u qalayna caaisha umulmuminiin nebiga sala allahu alayh waali wasalam xaaskiisii caalimada ahayd waxay ku dhahday xaruuriyatun anti heblahay adigu ma xaruuriyad baa tahay xaruuriya yani min xaruuraa meeshii dagaalkii khawaarijta uu ka dhaca waayo oo cali kula dagaal nimanka khawaarijta ah xaruuriya haddaad maqasho iyo khawaarij haddaad maqasho iyo ahlu nahrawaan iyo adiga makhaarijiyad baa taytay ma khawaarijtaa ka mid tahay laa inamaa ana saaila tir maya anigu wax un baan weydiinaya su-aal un baan qabaa khawaarij ma hakadaa numar bi kaana yusiibunaa daak fa nu'maru biqadaa'i asoom walaa nu'mar biqadaa'i salaa saasaa nagu dhici jirtay haween haddaan nahay nala waxaa nala amri jira inaan qalayno waa maxay salaada afwan soonka mana nala amri jirin inaan qalayno yani salaada yani waqtigii nebiga calayh salaam ayib bismi illah marka marka waa waxaa laga fahmaa caaisha umulmuminiin gabadhaan ma weydiinin caqiidooyinka khawaarijta faraha badan inay kulmiday hal mas'ale marka ka maqashay ayay u baqday inay khawaarijii tahay adiga heblaay ma khawaarij baa tayta xaruuriyad maata mayay tahy markaasay jawaabta uga uga jawaabtay marka qofkii masaa'ilka khawaarijta qaar kamida aamina yuusanba wada rumayne waxa weeye khawaarijta xukunkeedu qaadana ha la iska ilaaliya marka afkaarta khawaarijta ayib marka qolooyinka marka khawaarijta iyo nima la yidhaha muctasile iyo waa diideen shafaaca wax la yidhaha inay jiraan naar in inta gasha kasoo baxayso oy shafaaco kusoo baxayso ma jirta ile naar qof galaa kama baxayo ayib ahlu sunnuhuna waa qabaan shafaacada in ay u sugan tahay dadka waa maxay ahlu kabaa-irka dunubta waaweyn ku dhaca balse aan gaalnimo aan ku dhici haday naarta galaan dad kaleoo ahlulbidaca jiro kuwaa markay khawaarijtu shafaacada dhanba diideen iyaguna quluwi ku sameeyeenoo shafaacaday weydiisanayaba cidaan ilaahay ahayn sida ahlubidaca qaarkood shiicada iyo suufiyada iyo qaarkood waxay weydiisanayaan shafaacada nebiyaday weydiisanayeen saalixiinta ilahay keyrkii shafaaco weydiisanaya arrintan waa camalkii nimankii mushrikiinta ahaa haa ulaai shufacaauna cind allahi odhan jira ilahay agti nooga shafeecayaan shafaacada alla idaan weydiisan jirin ilahay ku yihi qul lilaahi shafaacatu jamiica waxaad ku dhahdaa shafaac oo dhan ilaahay baa iskale maxaa yeelay shafaacada sideedaba si qofku shafeeco u helo laba arrin u baahan yahay arrinta koowaad waa maxay in ilaahay subxaanahu watacaala u idmo cidda shafeece inay shafeecdo walaa yashfacuu ilahay waa ka yidhi waka min malakin fi samaawaat laa tugni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya-dana allah cidaan ilaahay u idmin alla agti kama shafeecdo aayadka ilahi wuxuu yihi man da aladii yashfacu cindahu ila biidni waa kuwi midka alla agti shafeecaya idanka ilaahay la-aanti marka nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo keyrkiiba iska shafeeci maayaan inuu alla u idmo mooyaan inay shafeecaan bal nebi walbaa sallim sallim buu leeyahy nafsi nafsi alla ani i badbaadiya nafsadeyda nafsadeyda bal cid kale iska daaya inay wax u raadiyaan iyagaa nafsadooda sallim sallim oranaya kii ilaahay marka u idmo unbaa shafeeca kow shardiga laaba shafaacadu leedaho cidda shafeecayda cidda loo shafeeca waa inuu ilaahay u ogolaado oo raalli uga noqdo in loo shafeeco walaa yashfacuuna ila liman irtadaa ilaahay u shafeeci maayaan waxaan ka ahayn ciddi ilaahay uu uga noqdo raalli mala faham walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wa kam min malakin fi samaawaat laa tugni shafaacatum shayan ila min bacdi an ya-dana allahu liman yashaau wayarda ilaahay cidduu doono raallina uga noqdo unbay u shafeecayaan dadka shafeeca shafeeca o dhan marka yaa iskale ilahay unbaa leh haddaan cid shafeecahu jirin ilaa ilaahay u idmo cidda loo shafeecaana aanay jirin ilaa ilaahay u cidmo ciddaas in loo shafeeco haddaba qul lilaahi shafaacatu jamiican soo maa shafaacado dhan ilaah baa leh walaa yamlikuuna yadcuuna min duunihi shafaaca ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun alxamdu lilah ayib shafaacada marka ahlu sunnuhu saasay aaminsanyihin sidaa awgeed dadka dhintay awliyada nebiyada malaa'igta jinka ahlu sunnuhu ma weydiistaan shafaacada cidaan ilaahay yihin ilaahu nebigaaga igu shafeeci beli ilaahu laakiin awliya alla inoo shafeeca ma yiraahdaan maxaa yeele shafaacadaas allaa leh subxaanahu watacaala xikmadda ka dambeyda inuu nebigu shafeeco calayhi salaam iyo addoommada kalena iyagaa lagu karaameynaya cidday u shafeecanayana iyaayaa loogu naxariisanaya ciddaas loo shafeecayana waa loogu naxariisan cidda shafeecaho alla u ogolaad inay shafeecdana waa lagu karaameyn waa lagu maamuus waa lagu sharaf ma la faham ayib marka shafaacada xaq waayo ko wa cadaabu lqabri mualifku cadaabu lqabriguna xaqun xaq waayo waa dhab qabriga haddii la galo dadka qaar waa lagu cadaaba وعذاب القبر xaq u alifku marka dadka qaar qabri waa lagu cadaabaa qaarna waa loogu necmeeyaa waa munkarun waa nakiir munkar iyo nakiirna xaqun waa labada malag ee qofka su-aasha weydiida qabriga ku weydiiya qabriga markuu qofku galo laba malagaa u imaanaa asraqaani oo waxa weeyaan oo odhanaya man rabuka yaa rabbiga ah wamaa diinuka waa maxay diintaadu hebelow wamaa nabiyuka waa maxay nebigaa saddexdaas su-aal qof waa la weydiiyey ayib marka waa xaq waa jira labadaa malag walkiraam kiraamta akhyaarta alkaatibuuna qoraysaa waa malaa'igta wax qortee xaqun iyaguna xaq waay laba malag oo khayrka iyo sharta kale qoraysa inay qof walba la socdaanna xaq waay ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid walbachu isu soo saarku min bacdi lmowti dhimasho dabadeedna xaqun xaq wey dadka dhinta in lasoo saarayo lasoo bixinaayo na waa xaq wa ahlulkabaa'iri dembiyada waaweyn dadka sameeya ahlukaba'irka dunuubta aan gaalnimada gaarsiisnayn wey fii mashii'ati illaah ilaahay mashiiadiisa doonidiisa ay ku ahaadeen allaha caza adkaayo wajalla weynaay allah caza wajalla mashiiadiisa ayay dadka dunuubta waaweyn ku dhaca kana toobad keeni saana lagu soo saaro allana aanu muxuu ahaa dembigiina aanu gaalnimo gaarsiisnayn mashiiada ilaahay ayay soo hoosgelayaan in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ilaahay ma dhaafo in loo gaalnimo sameeyo cidka lala caabuda loo shariik yaalo xaqiisa cidka lala wadaaji alla ma dhaafo wixii ka soo hara ciduu doonuu ilaahay u dhaafaa wuxuu leeyahy mualifku laa nukafiru gaalaysiin mayno ahlalqiblati qiblada dadkeeda yacni muslimiinta dadka tukadoo qiblada u jeesta ma gaars gaalaysiin mayno leeyahy ahlu sunna haddaan nahay bidunuubihim dembiyadooda ku gaalaysiin mayno qofka muslimka ah ee ahlu qiblada ahaa ku gaalaysiin mayno dunuubtu ay ku dhacaan maa lam yastaxiluuha haddaanay xalaalaysan dembigiina aanu dembi gaalnimo gaarsiisnay aanu ahayn ahlu kabaa'ir waxaa laga wadaa curfiga culimmadu waxay ula jeedaan mustalaxan ahlu kabaa'ir gaalada lagama wado waxaa laga wadaa qof muslima oo dembi weyn ku dhacay oon diinta ka saaray sida khamradow caday waa zinaystay dadkou xaday waalidku ku caasiyey fahimtu walaalaha xaaskuu dulmiyey dadkuu isku diray beenaalo weye ahlu sunnuhu ma gaalaysiinayaan qofkaas dembigaa ku gaalaysiin maayaan meesha khawaarijtu ay ku gaalaysiinayaan wanakilu waa u dhaafeynaa saraa'irahum sirtooda wax u qarso dadka muslimiintaana ila allaahi caza wajal ilaahay baa u daynaynaa caza wajal qofka islaamnimo noo muujista waxa u qarsoon qalbigiisa waxa ku jira ilaah u dhaafay islaamka ma aaminsana waa munaafiq waa qarsanaya oramayna anagu wanakilu saraa'irahum ila llahi caza wajel sirtooda ayaan u daynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ma la fahm marka adiga daahirkaad xukumay sheekh ninkaanu gaal waayo oo uu qarsanayaa islaamni gaalnimada adiga ha odhan waxaa lagaa rabaa caddayn inaad keento mar haddii caddaynta uu ku hadlo ficilhaan uu sameeyana markaa daahirkaa xukunto qofka qalbigiisa ma xukumin laakiin anaa kaa og waad soo ogaa doontaa muslin maaha waa necab yahay fahimta ma lagaa yeelayo shahaadaladir iyo warkeedan iskaba dhaaf qof muslim soo jeeda shahaadateynka qaraaya tukanaya soomaya a waxaa lagu xalaaleysaa dhiiggiisa shahaadaladir shahaadaladir bay ku leeyihi wax la yaab low qolooyinkii kaabaqabiladii maya ama worlordki soomaalida dhibka ku hayn jiray bay u bixiyeen wadaadada qaarkood shahaadala dir halkay shahaado kala dirireen waa shahaadala diriray dheheen halan bu lagu qaado markay siyaasadda arrimihii isbedeleenna hadda waa u baarlamaanka ugu jiraan waana kala qeyb galeen laftirkoodi shahaadala dirirkii la sheegaya aw meeshay ka baxday laba boqol todobaatan shan ah idin sooma idinka ahaa annagana laba boqol todobaatan shan kale naloogu daro khalaas shahaadala diri waagaasa u dambeeyey shalana waxaa laha shahaadala dir war diinta maxaa loogu qaraabay qofka markii la doono waxaa le shahaado la diriraa tawxiidku la diriraa islaamku la diriraa markii la doono waa la dayn qofkiin waxba iskama bedelin diin siyaasadaysan baa leedahay wax la yaab low laa xawla walaa quwata ila billah allahu mustacaan almuhim wuxuu leeyahy mualif wanuqiimu waan oogeynaa fard aljihaadi jihaadka fardigiisa waajibnimadiisa walxaji xajka jihaadka midka fardiga xajka fardiga jihaadka iyo xajka waxaan la oogeynaa maca aimati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda fii kulli dahrin wakti walba iyo wa zamaanin sanad walba iyo wakti walbaba dadka madaxda ah ee muslimiinta ahaan la oogeynaa jihaadka iyo xajkuu leeyahy sheekhu ahlu sunna haddaan masaa'ilka ahlu sunna way kaga duwan yihiin qolooyinka inxiraaf waxaa ka mid a ahlu sunna waxay qabaan jihaadku wuxuu u baahan yahay madaxweyne wadaadkii xanaaqaaba inuu cimaamad madaxa ku duubto dhaqaajiyo dhowr dhalinyaraa kaxaysto ahlu sunna uma qabaan waxay qabaan arrintu markay jihaad tahay madaxweyne u baahan hogaamiye u baahan yahy axkaam badan baa la xiriirta waa kaasaa imaamku leeyahy wuxuu leeyahay wanuqiimu fard aljihaadi walxaji maca aimati lmuslimiin madaxda muslimiintooda fii kulli dahrin sanad walba iyo wa zamaanin waqti walba sidaa aaweed waxaana jihaad ku sheegayaan dadkan afraadda ama kooxahan is haysta madax ayagoo iskula jira ahlu sunnuhu jihaad uma haystaan jihaad wuxuu u baahan yahy hogaamiye u baahan yahy hogaamiye u baahan yahy sheekh alalban raxima allahu tacaala kuwa is haystay aljazaa'ir markay isku haysteen oy rabaan inay jihaad ka sharciyaystaan adinku soo laba koox ma adnaan ahayn buu yiri jabhatul inqaad iyo fulaan soo ma adnaan ahayn mayay dhaheen sheekh hadda jabhatul inqaad waa kala baxdo garab military waxuu kala baxay hadda saddex waa waxaan raba onu inaa ogaado inaa laba ka badan inaad laba tihin hadda saddexaad ba sheegtay ilaahay wuxuu yihi walaa tanaasacuu fatafshalu war hadoodina ha murminina markaa fashal oy ka dhaco watadaba riixku awoodiinu ay tagto midooba ka warram inu kaba soo qaadba ninkan aada leedihin daaquudka haddaan idinku raacno sidiina aan u dhahno soo adinku isleemaydiin dadka adkaataan sheekh albaan raxmalla tabtiyaa dhacday iyaga yaa islaahin cajiib u laaba kitaabka qofka carabi akhriya fataawa kibaar alculamaa fima uhdira min addimaa'i fi ljazaa'ir sheekh cabdimalik ramadaan aljazair u leeyahy qiimo badan kitaabku wuxuu ku radinaa dadka arka in xukunka shareecada lagu gaaro bug qarax iyo iyo dumin iyo burburin sida alqaacida iyo shabaabku xog iyo feel iyo faralaati wax soomaalidu ku dhahdo dadkaasuu ku radinay wuxuu keenaa fataawaadka albani ibni baas cuthaymiin sheekh rabiic culamada kale kitaab kaluu leeyahay layidhaha madaariku nadar bayna siyaasati sharciya walinficaalaat alxamaasiya uu ku radinaayo dadka aaminsan in baarlamaan iyo mataqaana cod iyo dimuqraadiyad lagu gaaro iyagana meel cod baa uga soo haray shareecada islaamka qaab lagu gaaro ay leedahay ambiyada ilaahayna ay wada mareen dhammaantood lagana rabo qofka ahlu sunnaha inuu dariiqaa maro hadday imaato ilaahay ummaddii tamkiiniyana falxamdulilah haddaanay dhicinna asagoo dariiqa ambiyada ilaahay haysta qiyaamadu ha ku timaado ha dhinto kaasuu sheekhu ku taqriirinayaa sida kitaab kale atamkiin waxa weeye sababu tamkiin ayib mualifku wuxu walaa naraa ma aragno ahlu sunna haddaan nahay alkhuruuja ku bixid calaa aimati madaxa lagu baxo madaxda muslimiinta in lala dagaalo ma aragno le walaa naraa ma aragno ahlu sunna haddaan nahay culummadaasa kasoo guuri alkhuruuja ku bixid lagu baxo cala aima madaxda lagu baxo madaxweyne in lala dagaalo ahlu sunnuhu ma arkaan ahlu sunnuhu waxay arkaan madaxda in loo naseexeeyo in lala dagaalo madaxweynaha ma arkaan in lala taliyay arkaan lala taliyo ilaahay dartiis loola taliyo jazaaka allahu khayra marka calaamaadka u waaweyn ee khawaarijta iyo cidda raacday waxaa ka mid a inay madaxda muslimiinta la dagaalaan xoog ula raa- dagaalaan madaxweyne muslima hadduu yahay sheekh dhegeyso caqiidadaas fahm dhegaha fur madaxweyne muslima hadduu yahay ahlu sunnuhu oo islaamnimo u qiraan ma arkaan in talada iyo xukunka xoog looga leexiyo maxaa yeele nebigaa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saxaabigu magaciis muxuu ahaa waxaan jecel cubaada binu saamit baayacnaa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam cala asamci waataaca fi lmanshati walmakrah walcusri walyusr ilaa uu yihi waanlaa nunaasica alamra ahlahu wain bagaw calayna dadka talada haystana inaanan taladooda ku qabsanin habenugu xadgudbaanin saasuu rasuulku noo dardaarmay xadiis bukhaari muslim ku sugan ulul amriga siyaasadda iyo ha ku qabsanin xadiidkii kale waa kii ahaa muxuu ahaa laa maa aqaamu fiikum salaa marka ahlu sunnuhu ma qabaan dadka madaxda in lala dagaalo oo xukunka xoog looga tuuro xataa macsi baa ku dhaca waxay qabaan in loo naseexeeyo madaxweynihii wuxuu bilaabay ilma adeeradii inuu jagooyinka u dhiibayo waa dulmi inuu dadka soo kala dhaweysto maa dhalasho ku kala dhaweysto ha dhacdo soo maaha in xoog looga tuuro xukunka ama shacbiga lagu kiciyo ahlu sunnuhu ma qabaan waxay qabaan in loo naseexo naseexada xataa masaajidada maalinta jumcada cid walba joogan looga digi maayo madaxweynaha ka carara la oramayo maxaa yeele nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi xadiid abu daawuud soo saaro sugan man araada an yansax lidii sultaanin falaa yubdiya calaaniya man araada qofka damca an yansa an yansaxa lidii sultaan inuu u naseexeeyo qof sultaan u saaxiiba falaa yubdiya calaaniya yowsa u muujin wlyaakud falyaklu bihi hala keliyoobo waliyaakud biyadii gacantiisa ha qabto fain qabila fadaak hadduu aqbalo waa ka wain wailaa faqad adda aladii caleyh haddii kale wixii dushiisa ah waa ogutay marka qofka madaxweynaha u naseexeyna waa ka xaaraan inuu iclaamiyo oo madaxweyne mataqaana uu qaabka ugu naseexay waayo arrintaa waxay keene shacbiga inay madaxweynaha nacaan qalbiga nacayb u qaadaan taasu hadday dhacdana inay la dagaalaan ka hor imaadaana taas hadday dhacdana fasahaad iyo madax in laysla galaa imaanaysa xal maaha marka in madaxweynaha si gaar loogu naseexay hadaa intaa u tagto naseexo luqunta kaa galo ahlu jannat kelimatu xaqa cinda melikin jaair shahaada boqor waxa weeye boqor mataqaanaa daalim ah kelimada xaqahi laga ag yiraahdaah waa shahaado wey hadduu kuu dilo waad ku janno gelaysaa cinda melik laakin fiiri waa inaad boqorka la joogto inaad meelaha ka xamanayso ma isaga uta taa haddaadan awoodin soo maha laa yukalif lahu nafsan ilaa wasaca ha yeeshee waxa uu madaxweynuhu sameynaya shareecada ka hor imaane waad ka digeysaa waad ka digeysaa khamra wadanka keena war khamradu xaaraan waa war ma banaana qaala allaahu qaala rasuuluhu saasaa dadka uga digeysa laakiin hebelaa sameeyey maslaxad keeni mayso qofka xaq raba waa u cadayday inuu khamrada ka fogaado qofka xaq raba waa u cadayday qabyaalada inuu ka fogaado qofka xaq raba waa u cadaydo shay laakiin hebelaa sameedaa tiri hebelaa samayntaas oo shacbiga madaxweyneha u tilmaanto dhib un bay keenaysaa marka xaqiina yaan laga aamusin ha la caddeeyo madaxdiina ha loo naseexeeyo oo yaan laga aamusin waa waajib diiniya laakiin qaabka sharcigu amray oo faa-iidada un ka dhalato ha loo maro tafadal qofkii horta arrintan shariifka jasa tusaale marka ka dhig madaxweyne sharciya ahlu sunnuhu insha alla waa noo imaanaya qofku soo madaxweyne sharciga ku noqdaa saddex mid buu ku noqdaa saddex mid buu madaxweyne sharciga ku noqda oo axkaamtan ku qaadana arrinta koowaad in ahlu xalli walcaqd dadka taladu ka go-daahe oo ummadda hormoodkeeda culummadii qaabaqabiiladii aqoon-yahankii kuwa ciidanka watay ganacsatadii ummadda dadka taladu ay ka go-daahe inay qofkan isku waafaqaan inay doortaan dadka intooda kalena waa raace sidii abubakar loo doortay dadkii madiine joogaa doortay dadkooda hormoodka u ahaa raggii ku kulma bani saqiif gurigii ansaartu ku kulmi jirtay intii kale waa ku waafaqda muslimiinta madaxweyne sharci saasu ku noqon meel walba qofka muslimka jooga markaa waa ku waa inuu daacadiisu leey qaabka labaad waa maxay madaxweynihii sharciga ahayoo jiray inuu qofkan ku wareejiyo madaxtinimadii sida abubakar ou cumar bin khataab ugu wareejiyey madaxweynihii sharciga marka cidduu yidhaha ninkaana madaxda iga dambey madaxweynena isagaa ah wa waxaa qabaa in lagu adeeco qaabkii saddexaad waa maxay cid dooratana ma laha cid ku wareejidana ma laha laakiin xooguu ku qabsaday xooguu ku qabsaday ilaa ay awooddii u sugnaatay oo hadda wax ka daba hadli kara aana jiri waa in ta'amara calaykum cabdun xadiis kusoo aroorow addoonba madaxiisaga kii dhigo waa addoon waay adeecu rasuulku sal slam alay uusiikum bitaqwa llah wasamci waaaca haddii marka madaxweynihii dhaalim waaye xoog buu ku qabsaday lakin qof muslima waa gaal lagama hadlayo xoog markuu ku qabsado taladii la wareego meel walba ciidankiisu daadsan yahana dadkaa marka inay adeecaan wanaagga ku adeecaan waa markaa shareecadu waa amraysa fahamtum walala saddexdaa mid kamida marka qofku ku yimaada hadaynu kasoo qaadno qof noocaasoo yimaada waxa weeyaan waa loo naseexeynaa mar walba naseexo naseexada waa maxay waa loo naseexeynaya naseexo aan ahayn yacni aan fidno iyo shar aan keenaynin w maqsuudkooda fidno abuur aan ahayn hadduu madaxweyne noocaasu yimaado noo yimaado oo yidhah dadaw halayla taliyo halay naseexeyo wixii marka nasiixa lilaahi markaa waa loo naseexeynaya madaxweyne saa samay arrintaanaa maqan saan haddaa samayn waad ku liibaanay saan haddaa samayn mas-uuliyad weynaan kaa saaran arrimahanaa jira shacbiga saan dadka u ilaali fulan fulan fahimta walala miyaa isaga u u furan fahimta walala ila taliyo ku shacbiga ila tali maanta waa idin imaadeen reer missouri bal ila taliya maxaad aragtaan madaxweyne muslimaa yimaad matala marka in lala taliyo markaas waa goonin wey laakiin waa maxay ayib ya jamaca qaala mualif walaa nara alkhuruuja cala im marka madaxda in lagu baxo ahlu suna ma arkaan waxaan marka hadda mudaaharaadka aada maqlaysiin oo haddii la yidhaahdo madaxweynihii islaamnima u sugnaato ahlu sunuhu ma ma arkan mudaaharaadkan nabad maaha waa shar waay waa xooga xukunka looga tuuraayo ma arkan ahlu sunuhu waa khuruuj waa nabaday kuleeyihin nabad maaha kay nabadu taa madaxweyne inta lagu baxay lagu mudaaharaaday xukun laga tuuray ee nabad ku tega keen dadkaa ku baabeen sooma dadka qaarkood horta af soomaaliga mala fahma markaan hadlaa wax madaxa ruuxaa ma lahan se wax u jiraan ayib baaraka allahu fiikum alxamdulilah waa hagaag waay cafwan marka haddaad hadal badi iyo isku darsatid inaa hadalkaa hadal loo kala yaho tuulooyinka qaar looga hadlo dhib waay mogta anu waxaan u hadlaa almuhim mualifku wuxuu yihi walaa alqitaala fi lfitna walaa nara alkhuruuja cala aima walaa alqitaala fi lfitna walaa ma arag saasoo kale laa naraa ma aragno alqitaala dagaalka fi lfitnati fitnada ahaaday dagaalka fitnadana ahlu sunuhu ma arkaan dagaalka muslimiinta u dhexeeya ee fitnadana ahlu sunuhu ma arkaan in laga qeyb galo dagaal fitna maxaa kamid a qabyaalada in laisu dagaalo dagaal fitna waa ahlu sunuhu wa ma arkaan in laga dagaalamo dagaal fitna waxaa kamid a midka laysku haysto kuraasta xukunka jagada loo dagaalamayo ahlu sunuhu ma arkaan in laga qeyb galo dagaalka fitnada waa maxay waxaa kamid a dagaalka aan xaqa iyo baadila kala garanayn wax wixii lama yaqaano kana waxbuu sheegana kana waxbuu sheegana in laga qeyb galo ahlu sunuhu ma arkaan dagaalka fitnada waxay arkaan midka laba qolooyin muslimiina iska hor imaanayaan oo waxa weeyaan shar mafsado mooyaane khayr aanu ka imaanan lasku laysku riiqmayo ahlu suna ma arkaan inay ka qayb galaan wahaakada marka dagaalka fitnada ahlu sunuu ma arkaan haddar waxaa la mara in laisku dagaalaba kubadda cagta kooxdee la jirtaayo kooxda adig ma jermalkaa la jirtaa mase faransiiska bismillah waa laisku laayaba walaa xawla walaa quwata illa billah muslimiintu dagaal u diyaaraha meel kastoo isku layna waxay doonaan isku laynaya masar waxaa ku dhintay imisa konton waxaa lagu dilay toddobaatan dhowr qof banonia la ciyaara toddobaatan qofa muslimiina nafti looga qaaday walaa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah dadka hadday ahlu sunno salafiyiin ahaa lahaayeen gacan isuma taageen banonia isku dagaalayna sheekha qaado asiga dhan banonia dhan ma qaado qaade oo kaligaa isla ciyaar waxaa isu laynayna walaa xawla walaa quwata ila billah marka ahlu sunnuhu ma arkaan dagaalka fidnada ma arkaan qabyaaladda iyo kooxaysiga iyo siyaasadda iyo ma ujeedaa kuraasta iyo muxuu ahaa ma arkaan wanasmacu waa maqlaynaa wanutiic waa adeecaynaa liman cid baan adeecaynaa walaa uu weliyey hu isaga allahu alle amrana amarkeenna uu weli yeelay cid ilaahay amarkeenna uu tawaliyo madax uga dhigana wuxuu leeyahay waa maqlaynaa waa adeecaynaa wa waxaan diinta ka hor imaanayn w walaa nanzicu siibi mayno yaddan gacan min taacatin taacana ka siibi mayno waa adeecaynaa waayo haye ya wallahi sheekhow su-aashaas waa ka aamusa haye bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabka aan dhamayno markaas xasuusnaa su-aashaas insha allah wuxuu leeyahy mualifku ana aljihaada in jihaadku maadin u yahay mid fulaaya oo jira oo xaqa wey mundu bacatha allahu nabiyahu sala allahu alay slam laga bilaabo markii ilaahay nebigiisa uu soo diray ilaa qiyaami saaca qiyaamada ilaa ay ka istaagto yuu la jiraya jihaadku maca uli lamri dadka talada u saaxiibka oo min aimati lmuslimiin muslimiinta madaxdooda ah laa yubtilu ma burinayo hu jihaadka shay-un shayna buri maayo taana ahlu sunnuhu waa qaban mar labaad kusoo celi sheekhi in jihaadka cidda hogaaminaya ay tahay madaxda muslimiinta wax xaqana wey jihaadku wax la nasakhay maaha ilaa qiyaamo saaca waa jira ha yeeshee jihaadku sida cibaadaadka kale xajkii oo kale salaadii oo kale soonkii oo kale waktiguu leeyahy shuruudow leeyahy axkaam buu leeyahy waxaa maanta lagu sheegaya jihaad maaha sheekh waxaa maanta jihaad lagu sheega labada isdagaashaaba waa isku jihaadaya kaaba qabiilada soomaalida iyo nimanka muxuu ahaa ururada hogaami jira mid walba khudbeyna hadda aragto jihaadaan ku jirnaa kuleey subxaana allah soomaalida maxay diinta ilahay been ka sheegaya qofku wuxuu doonuu samaynayaa magac diinoo huwanay raggii qabaa-ilkaa dadka layn jiri ree hebel cayriyada ku hay jihaadaan ku jirnaa ku leey marka wadaadadu halkii unbay warkii sii wadeen war wax isku jihaadaya wax kale jihaada mada yaa lala jihaada sideeda maxaa loo jihaada litakuna kalimat llahi alculya kelima tawxiid yaa lagu jihaada qof diidan oo gaala maxaa loo jeeda ilaahay nasrigiisa diinta ilahay ciseeyo alle qofki muslimka ayaad ku jihaadayba goormu jihaad noqona laa xawla walaa quwata illa billah wuxuu leeyahy mualifku alxaju xajkuna kadalika saas oo kale wa dafcu sadaqaati zakada bixideeda min asawaaimi laga bixiyey xoolihii waxa weeyaan muxuu ahaa daaqaaya wey ilaa ulil amri la siiyo tadka talada u saaxiibka oo min aimati lmuslimiin muslimiinta madaxda kamidana arrintaana waa xaq wey yacni zakooyinka yaa loo aruurinaya saas oo kale dadka madaxdaa la siiyo xataa madaxweyne caasi ha noqdo oo wax walba boqolkiiba boqol la sameynay marba hadduu madaxweyne muslima yahay isagaa zakadii la siinaya isagaa muslimiinta uqeybinaya khawaariju ma arkaan waxay leeyihin meel xun buu dhigayaa shilin sii mayno iyagaa isi siiyaan ahlu sunnuhu in la siiya arkaan waayo isagaa ilahay kula xisaabtaan meel xunduu ka bixiy wanatabicu waan raacaynaa wuri mualifku assunnata sunnadan raacayna waljamaaca jamaacadana waa raacayna jamaacadii saxaabada waa raacayna jamaacada xaqa ku sugan waa raacayna jamaacada muslimiinta waa raacayna madaxweynaha muslimiinta iyo shacabkiisu waa raacayna wanajtani waa ka fogaanayna ashuduuda gooni ubaxa waa ka sugaynayna sunnadii gooni looga baxo bidco la qaato walfurqa khilaafkana waa ka fogaanayna furqada qeybsanka iyo alkhilaafu khilaafkana waa ka fogaanayna ahlu sunnuhu taana waa ilaaliyaan sunnadana waa raacan bidcana waa ka fogaadaan jamaacadana waa raacaan jamaacada laba macno baa kusoo aroorta axaadiista say ahlucilmigu leeyihin jamaaca in laga wado xaqa cidda ku sugan waa kii ibn mascuud yihi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacada waa wax xaqa waafaqa kaligaaba ah xadiidka nebi sala allahu alay ali wasalam ummadiisu todobaatan saddex isu qaybsamee labayo todobaatan fi naar ilaa waaxida markuu yihi maa hiya markii le hiya aljamaaca buu nabi sal waa jamaacada jamacada saxaabada ee laga wadaa inta ee xaqa ku sugnaa waxaa kaloo jamaca laga wadaa axaadiis kusoo aroortay madaxda madaxweynaha muslimka iyo shacabkiisa talzam jamacat almuslimiin wa imaamah xadiis saxiixeynka muslimiinta jamaacadooda iyo madaxweynahooda joogtay ha ka dhex bixi xadiis kale muxuu ahaa xadiis saxiix muslim in ajaa man ataakum wa amrukum jamiicun yuriidu an yufariqa jamaacatakum faqtuluuhu kaa'ina man kan xadiis saxiix muslim qofku idin yimaada arrinkiinoo kulsan kulansan oo wada jira yuriidu an yufariqa jamaacatakum oo raba jamaacadiina inuu kala geeyo dadkii shacbigii muslimiinta madaxweynaha lahaa oo jiraa qof u yimid wuxuu rabaa inuu kala qaybiyo laba urur u kala qaybiyo faqtuluuhu kaainan man kaanu sal sl dilowy qofku doonaba ha ahaada luqunta u dheereeya marka jamaacana waa la yidhaha kaasna waa la yidhaha marka in jamaacadii xaq laga wado oo jamaacada uu xaqu yahay iyo in jamaacadii laga wado madaxweynihii muslimka iyo shacabkiisa qaal mualif wannaasu dadku mu'minuuna waa mu'miniin fii axkaamihi mu'miniin bay u yihiin iyo wa mawaariifihim muslimiintu ka hadla iyo wa mawaariifihim dhaxalkooda walaa yudraa mana la garanaayo maa sheega hum iyagu ay yihiin cind allahi ilahi agti waxay ilaahay agtiyihiinna lama garanayo yacni dadkan daahirkooda inaga xukumaynana qofkii islaamka muujista waxa weeye muslim baan u ictibaarinaynaa waa ka guursanayna waa u guurinaynaa waa dhaxlayna wuuna dhaxlayaa muslim waay ilaahay agtiisa wuxuu qofkaas ku yahay ilahay baa ku cilmi dadka qaar ahaa waxaa islaamnimadooda been ay tahay oo daacad kama aha rasuulka intay u yimaadaan waxay ohan jireen nashhadu inaka la rasuulullah markhaati waxaan ka nahay ilahay rasuulkiisa inaad tahay wallahu yaclamu inaka la rasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadib ilahi ilahay baa markhaati ka ah inaad rasuulkiisii tahay rasuulka allow ilaahay wuxuu ka markhaati yahay alla wuxuu og yahay munaafiqiintu inay been sheegayaan daacad kama ah laakiin nebigu muxuu ula dhaqma calayhi sala salaam sida dad muslimiin ula dhaqma waa ka guurina waa u guurina saasaa lagula dhaqmay marka dadku saas wey qofku islaam muujista islaamnima lagula dhaqma laakiin ilaahay agti qofkaa wuxuu yahay ilaahay baa ku cilmi allah garanaya waxa qofka qalbigiisa ku jira iyo waxa u qarsoon ma la fahm laa ilaha illa allah mualifku wuxuu yihi faman qaala qofka yihaahda inahu mu'minun isagu waa mu'min xaqan xaqa waa mu'min dhamaystiran qofka yihahda anigu waxaan ahay buu yihi mu'min iimaanku u dhamaystiran fa huwa isagu wuxuu yihi waa mubtadic bidcoolo waay bidcoolo waayo qofku yidhaha anugu mu'minin xaqaana iimaanku waa ii dhamaystiran yahay waa bidcoole yaa yidhahda saas darsigan saas soo qaadan ma xuso kartaan cidda dhehe qofku hadduu xaqa qalbiga ka rabo iimaanku waa u dhamaystiran yahay waa mu'min kaamilul iimaan ah may magacii waa ilowdeen murjia murjiada le aladiina arjacu alcamala can iimaal aw galabuu janib الraja calى janib اkhawf wاlwaciid marka murjiada waxay leeyihiin qofku hadduu xaqa rumeeyo isaga ummadda midka ugu faajirsan khamriye cabka tuuga dad dhaca ee xaqa qalbiga ka rumeeyay iyo ummadda kan ugu fadliga badan nabiy llahi maxamed sal slm waa isku iimaan bay leeyihin sida awood wuxuu ku leeyahy anuu muminun xaqan mu'min xaqaan ahay ayuu ku leeyihin qofka saa yihah wuxuu lehy sheekh mubtadic waman qaala qofka yihahda huwa mu'minun huwa isagu mu'minun waa mu'min cind allahi ilaahay agtiisa mu'min ka yahay qofka yihahda aniga alle agtiisan mu'min ka ahana fa huwa isagu min alkaadibiina beenalayaashu ka mid yahy sidou uga mid yahay beenalayaasha wamaa yudriihi ma huwa cind allah maxaa ogeysiye ilahay agti wuxuu ka yahay imisa aakhira imaanaysa u moodaa inay toosan yihiin ilaahayna jecel yahay soona dhowey doono ee kala kulmaaya ilahay waxaana ka filanayn wabadaa lahu min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxay ilaahay kala kulmeen waxa uga muuqday uga daahiray xagga alle waxaanay ilaahay kafan- ka malaysanin wabadaa lahum sayi-aatu maa camilu waxaa u muuqday waxay sameeyeen xumidoodii marka qofku yidhahda ilaahay agtiisan weli ilaahaya alla agtiisa mu'minan ka ah allah i jecel beenaalo waayu leeyahy sheekhu ma la faham sababta waman qaala qofku yidhaha inahu mu'minu billaah inii anigu dheh mu'minu waxaan rumaysanaa billaah ilaahaan rumaysanaa qofka yidhaahdaa fa huwa isagu musiibun qofka asiibo waayo mu'minu bilah ilaahay baan rumaysanaa qofku yidhaahda qofka asiibay xaqa asaga waayo qofkaas xaq buu ku hadlay muslim baana mu'minaana ilaahay waa rumay laakiin mu'min dhamaystiran baana iyo alla agti baan mu'min ka ahay allahu aclam laakiin anugu ilahay aan rumaysanaa mualifku wuxu uhi walmurji'atu murji'adu mubtadicatu bidcoolayaal weeye dullaalun lunsan wey walqadariyatu qadariyadu murji'ada waa soo marnay afar kooxood waa alkaraamiya wajahmiyatu waqulaatu ljahmiya walashaacira wa murji'at lfuqahaa waxay kala saareen iimaankii iyo dhaqankii bay kala saareen arjaw alcamala can iliimaan qaaluu arjih wa akhaah taasaa daliilu ah wاlqadariyatu yani lugatan wاlqadariyatu qadariyaduna dullaalun ayaguna waa kuwa lunsan yaa qadariya waxaa sheegnay qadari laba qolo waa qolada qadarka diiday iyo qolada ku talax tagtay inta tiri waa sugaynaa yidhahdo qofku khiyaarba ma laho mujbar waayo qofku waa qasban yahy ahlusunna waa u dhexdhexaadsadeen qadarku waa xaq allah qora wax walba waa qorsheeyey subxaanah saasay taana ilaahay qofka khiyaar buu siiyo khayrkana ku sameeyo shartana uga tago ilaahuna waafaji khayrka shartana naga leehay ya rab aamiin wa ana aljahmiyata in jahmiyadu kufaarun gaale ay yihiin jahmiyadu waa kuwa yidhi ilaahay wax tilmaama ma laha ilaahay wax ma arko ilaahay maqal male ilaahay arag male ilaahay kor ma jiro ilaahay hoos ma jiro ilaahay dhinac ma jiro ilaahay caalamka ma jiro ilahay kama baxsana wax walba nafyan nafow asifaati can illahi caza wajel ilaahay bay sifaatkiisii u diiday gaalo waaya marka markaad ilaahay sifa la-aan dhigto ood ilaahay ma hadla tiraad oo qur-aanku hadal alle maha tiraad subxaana allah oo ilaahay cilmigiisa diido ilahay wax ma oga dhahdo ma islaanima waxad kufaar waay nimanka ayaga wa ama raafida nimanka raa- raafidada shiicada weye qolooyinka raafidada wey rafaduu waa diideen buu le mualifku alislaam islaamka waa diideen islaamkiiba waa rafdiyeen tuure islaamka wlkhawaariju nimanka khawaarijta la yihahna muraaqun ay khawaarijun kuwa xaqi ka dhex abta xaqi ka siibta wey yamruquuna min addiin kamaa yamruqu sahmu min aramiya laga qaata waman zacma qofku ku andacooday ana alqur'aan inuu qur'aanku makhluuqun wax la abuuray yahay uusan hadalkii ilaahay ahayn makhluuq uu yahay fahuwa kaafirun waa gaal billaahi alcadiimi ku kufriye ilaahayga weyn kufran gaalnimuu ku kufriye yanqulu ka raraaya can ilmillati millada diinta ka bixinayo kufrigaa laba nooca kufrun duuna kufrin ama kufrun ictiqaadiyin wa kufrun camaliy ama kufrun akbar wa kufrun asqar kufrigaa laba nooca qofkii yidhaahda qur-aanku hadalkii ilaahay maaha kalaamullaahi maaha waa makhluuq qofku yidhahda kaafir waa wiilay sheekh gaalnimada diinta ka saareysa qofka waman qofkii shaka ku shakiya fii kufri kaa gaalnimadiisa ka shakiya oo miman kii ka ahaada yafhamu fahmaaya wax fahmaaya qofa wax aqoongoonin waaya fa huwa isna kaafir gaal wa wasamictu abi yaquul wacalaamatu ahli lbidaci wacalaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar intaan ku ekeynaya jamaaca wax su-aala hadday jiraan insha allah tafadaluu xasixida khayr allah ku siiyo allah yaxfidkum wayarcaakum bacd cisha insha allah ama aan khatimaynaa ama wakti kale aan go'aansanayna insha allahu tacaala maqribka isla kitaabkan qaaday lakin ingiriisaan ku aqrinay kitaabka letrkiisa ha walaal wacalaykum salaam ha bismi llah walaalo su-aasha xalaya la weydiiyey jawaabteedana ma aqaanayna su-aalaan hore u gara waayo ugu soo celinaysaa bismi llah walaalaha marka su-aashaas shiicado guud ahaan muslimiin mase gaalo wallaahi حويان ma aqaano sababta waxay tahay waxyaabaha ay aaminsan yihiin nimankaa shiicada ee raafidada lagu sheego wax badan ayaga aaminsan yihiin kutubkooda kaafi ku yaala waa gaalnimo cadcad wey qur-aanku inuu kala dhiman yahay wax badan jibriilna xataa waxyiga qalday oo waxyigu ay ahayd in la siiyo cali waxyigu inuu sii socda markaa kadib nebigu markuu dhinto faadimatu zahraa gabadhii rasuulka musxafu faadima ayay leeyihiin waxan waa kufriyaad waa gaalnimo cidda rumaysana waa ku gaaloobi muslima shaki ma laha taas dhinaca marka la eego waa saas dhinaca kale marka laga eegana waxa weeyaan hadda dadkii waxaa ka buuxa waxaasoo jahala oo islaamka magaciisii wata oo islaamka u bururaya oo tukanaya soomaya oo salaadaya marka calaa kuli xaal asalka waxa way qofka islaan sheegay tawxiidka ilaahay qira inuu muslim yaha waaye ilaa ay caddaato inuu diintii ka baxay ay yaqiin ku sugnaato xujadii lagu oogay xaqii loo bidhaamiyey ay xukumaan dad lagu kalsoon yahay diintooda ahlu cilmi ah dad xamaasaysan maaha culamo waaweyn ay xukumaan ilaahayna ka cabsanaya xaqana aqoon u leh markaas haa wixii ka horeyda ha ku joogo qofkaa tawxiidka ilaahay qiraa inuu muslim ku yahay والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم شيicada marka waa dhowr qalo zaydiyadoo kale waa ugu rooyin baa layihaha nimanka zaydiyiinta yaman dega nimanka raafidada ugu liita iyo iyo kuwo kaleo firaq fara badan wey kuwa xataa islaam ahayn baa jira yacni oo wax hadda islaam xiriir ay laleeyihin malaha waa magac un bay ka sheegteen sida qaraamidada nimanka la yihahdo iyo ismaaciiliyada iyo waa firaq fara badan calaa kuli xaal waxaan shaki lahay inay lumsan yihin haddaana xataa gaalnimo ka badbaadaan inay lumeen oy dariiqi ilaahay subxaana watacaala kii rasuulkiisa garab mareen aan shaki lahay hadday hadday ka badbaadaan inaanay muslimiin ahayn wallahu aclam wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha ilaa anta nastakfiruka natuubu ilayk